adeer seesaay ma fiican tahay hambalyo hambalyo hambalyo adeer hambalyo haye hambalyo haye hambalyo hambalyo congratulation hambalyo hambalyo yuusuf abikar shadoor iyo afar gabdhood oo uu dhalay waxay ka mid yihiin arday fursad u hela soddon sano kadib inay wax ka bartaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ummadda oo dowladdu ay maamusho yuusuf abikar shadoor wuxuu maanta ka qalin jabiyey jaamacadda ummadda wuxuuse yuusuf ka mid ahaa ardaydii wax ka baran jirta sagaashimeeyadii jaamacadda balse dagaalkii sukeeye uu ku dhacay ku mahadsantihiin fursaddan waxaan ahaa jaamacadda ummadda kuliyadda injineerinka ahay injineerinka waa la kala qayba civil engineeringa iyo mechanical loo kala qabsho anigu civil engineer aan ahay anigoo meelahaas wada iima suuro gelin inaan dhammaystiro jaamacaddii inkastoo aan buundooyinka ugu sarreeya aan haysto ma faanayo sida haddaba aan ahay nambaroon oo ahay markaasna nambaroon aan ahay ma dhammaystir ma dhammaystiran dib u howlgelinta jaamacaddii ummadda xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu mar kale dib u qaatay qalinka iyo buugga waayihii wanaagsanaa ee jaamacadda ummadda ayuuna soo xasuustay nasiib darase dagaalkii sukeeye ayaan u suuro gelin waxbarashada inuu ku dhammaystay jaamacadda hadda markay jaamacadda ummadda soo laabtay dib ugu laabtay burburkayaa dhacay haddaan dib u soo laabtay markaan dib u soo laabtay injineerinka diyaar maahayn waxaan galay kuliyadda qanuunka wallaahi ganacsi yaryar iyo aniga dad waxbare iyo ganacsi yaryar inaan dad waxbaro small scale business aan u badnaay hadda iyana carruurtaan dhalay carruurtaan waqtigaasay dhasheen ka hadda wax baranayso jaamiciinta ah marka intaasay ku socotay jaamacaddu maddaan sugaya aniga jaamacad kaloo private ahoo qiimo leh oo wanaagsan oo aanan yasayn oo qiimo lahaa yimaadeen laakiin aniga jaamacaddu maddaan jaamacad u aqaanaa waanu sheegaa saaxiibaday waxaan idhahdaa waa fiicantihiin laakiin aniga shakhsiyan jaamacaddu ummaddaan jaamacad u aqaanaan sugu haya ilaahay wuxuu u qadaray anoo weli nool xoog leh strong ah inay soo laabato saasaan ku dhammayna maanta waa aragto waana ka qalin jibinayna yuusuf shadoor ay ka muuqata farxad badan ayaa u sheegay v o a in maalintii hormaysay jaamacadda ay ku ballameen in maanuun isku soo laaban doonaan taasoo xuseyn ay ahayd maanta wallaahi waxay ahayd waxaan marka horeba ku talagalay jaamacadda ummadda maalintii ay iga xirmaysaan waxaan ku yidhi waa kuu soo laabanaya haddaanoo ah marka cahdi aniga nafteeda jaamacadda umadana maalintii la furo maalintii labaad waa jooga aniga maalintii la furay keliya waxaa i saaciday dokumentiga iskama dhumin dokumentiga aan jaamacaddii hore ku joogay ayaan jaamacaddaana la imiday oo dhammaystiran anigu waxaan nin dugsi sare ka dhameeyey nin galaas koowaad ka soo bilaabay galaas koowaadaan ka soo bilaabay labaiyo tobanaadaan ku tegey tababar tababar military oo waxaan galay tababar military oo xalanaho lix bilood ahaan galay macallin hal sanahaan noqday saasaa la soo mari jiray yuusuf abikar hiraabe waxay jaamacadda wada dhiganayeen afar hablood oo dhalay nimco yuusuf abikar ayaa ka mida gabdhahaas waxaana la hadashay v o a iyadoo ay sheegtay inay ku faraxsanayd in wakhtiyo waaye waxbarasho ay wada qaateen aabbaheed waxaa dhigtaa kuliyadda injineering qaybteeda sikil injineering ee jaamacadda umar adiga iyo aabbe jaamacada wada dhigataan aabbu qalin jabshay halka wada markaad adiga iyo aabbaha jaamacadda wada aadisaan aad baa ugu faraxsanaa waxaa waaye qorsho annaga noo samaysanaa iyo go'aan aan soo gaarnay oo kusoo talagalnay ilaahayna waa noo fududeeyey aadaa ugu faraxsanaa adiga aabbe markaad waxbarashada wadaagaysaan jaamacad ku dhiganaysaan waxa ugu badan dhex mara maxay tahay si normal waaye waxa uu iska caadi waa sida oo aabihii gabadhiisoo kaleeto yacni waajibaadkeena waa gudinaa waajibaadkii waalidnimo iyo mid ka fiicanba aabihii ugu gutay anine si gabar soomaaliyeed ama gabar wixii laga rabay ka waxbarasho ahaan wax kasta waa sameeyey muddo laga jooga soddon sano kadib ayay dufcaddii ugu horreysay soo saartay jaamacadda ummadda oo ay leedahay dowladdu waxaana maanta ka qalin jabiyay boqol iyo soddon arday cabdulqaadir okey v o a muqdisho